maamulka jubbaland ayaa deeq raashin ah u qaybiyey qoysas danyar ah oo ku nool ah deegaanka janaaye cabdulle qaybinta raashinkan ayaa la sheegay in ay tahay dadaal lagu caawinayo dadka ku nool deegaanada ay ku jiraan xaaladaha nololeed oo adag deeqda raashinka ayaana ka timid boqortooyada sacuudiga taasi oo isugu jirtay bur beri sonkor iyo timira maamulka jubbaland iyo hay-adaha taageera ayaa sidoo kaleeto oo ku dadaalaya sidii ay u gaarsiin lahaayeen gargaar nololeed oo dheeri ah dadka ku nool meelaha fogfog iyo kuwa ku jira xaaladaha adaga wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa ka hadlay deeqda raashinka ah ee ay qaybiyeen isaga oo sheegay in deeqdan raashinka ay u qaybiyeen qoysaska danyarta ay ku nool deegaanka janaaye cabdulle wasiir ku-xigeenka wuxuu tilmaamay in raashinka la gaarsiiyey dadka ku jira xaaladaha adag sida abaaraha duruufaha nololeed ee adaga dhibaato badan bay fatahaadihii dhibaatooyinka idinkaga dhaceen waad ogtihiin maanta raashinka aad qaadanaysaan waa raashin dowladda jubbaland ee wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka idiinkeenta insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad nabadno ku qaadataan dowladda jubbaland oo uu hoggaaminayo madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuu la garab taagan yahay dadka shacabka in maaragtay meel kasta ay joogaan waxay u baahan yihiin adeeg aan u fulino annaga oo dowladdii ka wakiil ah ayaan maanta raashinkaan idiin keennay waxaan u mahad celinaynaa dowladda sultanka carabta imaaraad oo raashinkan ku deeqay raashinkiina nabad ku qaata ilaah idiin barakeeyo raashimo kale insha allahu tacaala waa idiin imaanayaa nabadna ku qaata waadna fasaxantihiin qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah qorshayaasha lagu taageerayo dadka danyarta ee ku nool jubbaland kuwaasi oo la daalaadhacaya dhibaatooyin nololeeda